ku dhowaad labaatan kun oo hegtar oo ku waraabta kanaalada cilmi cawar iyo goomey ee duleedka magaalada jowhar ayay sheegeen beeraleyda inaysan haysan oo aysan sugaynin wax dalaga fasalkan iyo kii ka horeeyey waxayna ka cabanayaan kambaniyo la sheegay inay siisay hay-adda faw oo la rabay in ay hagaajiyaan kanaaladaasi axmed jaras maxamed oo ka mid ah guddiga kanaalada cilmi cawar iyo goomey ayaa sheegay dhibaatada ay qabaan iyagoo aanan sugaynin wax dalag ah
kambanigaas oo fawka soo qaatay maadaamikama inay fawka xageera ka jiran tahay iyo inay kambaniga soo qaatay ka jiran tahay qolada dabagalaho la sheega meel ay ka jiran tahay ma naqaan anaga waxaan aragnaa inaan shaqada noola hayn oon buundo noola dhisayn oo barafo la dhisayn oo farin xilligaas weyda waxaa ka leexda soddon iyo afar farood ay maanta qudow ku bilaabeen wax barafoodahay ka dhiseen male wax buundahay ka suubiyeen male dhibaataa nagu hayso waan balaayana soo goostaafay sanadkan inay naga maqan yihiinaan noo roonad waxayna nakaa qodan nakaa qabta jirnay laakiin waxaanu qabaynaa inay mahad aan lahayn laakiin mahadi waxaa ka muuqata inaa hadda inay shak noo naqdeen dhibaatada ay nagu hayaan nimankan kambaniga amba ambafaw inta waraabin lama kala gaaro labwaag waa kala leexa laba kili waa markuu kala leehay hal buulaseeg soo aada halka buulaseeg soo aada waxaa ku waraabta todoba kun oo aytar halka buulaseeg ku waraabtaa halka weygowna waxaa waa isuuna toban iyo laba kun oo aytaraa ka waraabta markay wax hadda dhibaataa ka dhacda wax hadda aan taabo karo oo nuxur le aniga ka mahaayo inuu keligii hawlna laga hay wakti roobna la joogo gurigina iska biyasaanin midda ugu muhiimheeda buundi ugu muhiimheeda oo baratooyadaheeda oo keliga ka leexaayo haataa waa ruqruq welina wax lagama qaban buundoolina jibshay oo qoolaha ka gudbi jireen oo wax laga qaban waa jiraan oo hadda guriga mani waxaana jirta inay beeraley badan ay fasalkan iyo kii ka horreeyeyba uu ka baaqday beerashada dalagyada kala duwan waxay ka codsadeen maamulka iyo hay-adaha inay wax ka qabtaan dhibaatada jirta iyadoo lagu guda jiray xilliga guga oo webigiina uu biyo keenay
hataa aan iska furo lahayn haddaan tabaruna qabato jirigeyna meel looga gudbo male boonduulisaa naga wada jaaban xoolaha meelay ka gudbaan male maadaha dhibaatadaas ilaaha uun aa uun aanka nimakaana uun sabab ule faw ilaahay macdiidahaas ay joogeen waxay caalamka noo noo qabo kara amba noo qabo kara maamulka dawladda oo sidaastaa dhibaato haysa amba maamulka goboleedyada dhibaato kaasaan haysa haddaan nahay deegaanka bari jira oo labadaas keliyo halna goomaya halna ugu yahay dhibaatadahan maanta ilaahay macduuda haas u sheegaynaa waxay maamulka nooga qabo kara amba dawladda qabo kartana baa u sheegaysa marka un dhibaataan haysa sanadkan weli wax haddaan xijaam hayna male runtaa kula hagaajiya ma jiro walba inta meel deg deg laga yiro waxoogaa laga fuucfuuco aa laga tegay dib looguma soo noqon sii weynaay waa qasan yahay kubi leexay waa wada qasan yihiin baratooyal male boonda male meel aan hayna male maanta waxaan nahay sobna ma hayno suuna ma hayno geelayna cishaa lagu lisoo haya sanadkan fasal waa ka soo gudubnay labaaba dhamaynaba halna hadda waa ka aan ku jirnaba maanta haddaan doodnoo tagnaba waxaa lagu leeyahay bixiyaa laydin qabaa biridan baa laydin qabaa bixiyaa laydin qabaa biridan baa laydin qabaa waxaas waxaa noogala dhiga jeeda socdaan dhamaahay oo ilmaha ilmo xaala geedka muuqdaa lagu jeedi jirtaa guriga waa kaasaa nagu lahaa guriga meesha kama dhow beeraleydan ayaa hadda wajahaya dhibaatooyinka beerasho la-aanta waxaana jirta in gobolka shabeellaha dhexe uu ku tiirsan yahay xoolaha iyo beeraha oo ay saameyn ku yeelan karaan daaqa maadaama beeraha iyo xoolaha ay isku xiran yihiin